فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo habeen walba hadahan oo kalead kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hadduwa la qadaro qodobada caawa oo jimco ay soo galayso aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shir saddex geesood ah oo caawa magaalada asmara ee caasimadda eritereya uga furmaya madaxweynayaasha eritereya masar iyo dowladda federaalka muxuu daaran yahay shirkooda dhuuxa ayaad ku maqli doontaan dood kulul oo barta ekis ku dhex martay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta maamulka puntland nuxurka doodooda iyo waxa ay difaacayeen ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa idaacadda islaamiga ee heelfurqaan oo caawa baahisay xalqada afaraad ee muuqaalada silsilada taxanaha bakool maqalka xalqadaasi ayaan caawa dhowxa idinkugu haynaa mid ka mid ah falanqayaasha arrimaha siyaasadda soomaaliya oo tilmaamay in labada sanno iyo barka uu xasan sheekh maxmuud joogo uu ku fashilmay siyaasadda dalkiina uu gacanta ka baxay boobka dhulkana uu joogto yahay cadaalad dariduna meel walba gashay wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo soo gebagabaysay xamlo dacwi ah oo loogu magacdaray irshaadul anaam ilaa sabiili asalaam taasoo laga fuliyey deegaanadii laga saaray ciidamada dowladda federaalka ee ku yaala wilaayada mudug mas-uulka wilaayada mudug iyo waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda xubinta dhacdooyinka toddobaadka iyo xubintii caafimaadka ayaa barnaamijka sidoo kale qayb ka ah
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waahagaa kulanti waxaan dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waa habeennimo jimco ay soo galayso taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay siddeedda bisha afraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka shir saddex geesood ah ayaa caawa waxa uu magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya uga furmay madaxweynayaasha eritereya masar iyo dowladda federaalka magaalada asmara ee xarunta dalka eritereya ayaa caawa waxaa si wadajir ah uga furmay shir saddex geesood ah oo u muuqday in lagu cadaadinayo abey axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya shirkan oo gogoshiisa uu dhigay asyaas afawarkii madaxweynaha dowladda eritereya ayaa waxaa goobjoog ka ah cabdilfataax al siisi madaxweynaha masar iyo xasan gurguurte madaxweynaha dowladda federaalka wasaaradda warfaafinta dowladda eritereya ayaa shaaca ka qaaday in shirkan ay saddexda hogaamiye uga arinsadeen arrimaha geeska afrika gaar ahaan amniga iyo iskaashiga war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo wada saareen saddexda madaxweyne ayaa waxa ay shaaca uga qaadeen in iskaashi ay wada yeelan doonaan taasoo sida hadalka loo dhigay ay ka faa'iidaysan doonto dowladda federaalka xiisadda geeska afrika ayaa meel xasaasi ah maraysa waxaana muuqata in eritereya iyo masar oo khilaafka la dhexeeya etoobiya ay qaadayaan tallaabooyin sii adkeyn doona ismariwaaga siyaasadeed xukuumadda alqaahir ayaa si aada u diidan biyo-xireenka ay adisababa ka dhisatay halka uu ka soo burqado webiga niil halka eritereya ay qabsatay degmooyin ka tirsan gobolka tigreeg ee waqooyiga etoobiya islamarkaana ay taageero dhan weliba ah siinayso jabhadda amxaarada efano
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaystayaal qaybihiisa hore dhegaysanaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada konton iyo siddeedaad waxaa inoo haya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر doctor qorax muxuu yahay cudurka ku dhaca qanjirka ragga waa maxay calaamadihiisa yaase lagu arkaa bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay benign prostate hypertrophy waxaa laga wadaa waxaa jiro qanjir ragga ay la gooni yihiin oo la dhaho prostate galaan kana qayb qaato dhalmada ragga kuna yaalo dakarka salkiisa ama afka kaadi haysta waa sidii baaraleydii oo kale laba uu kala baxaa dhexdiisa waxaa marta usha loo yaqaano urethra ama tuubadaas marka asaga laba nooc cudurka laba nooc uu noqdaa marna waa kansar marna kansar asmaa maanta waxaan ka hadlaynaa midkaan ahayn kansarka Een, sidaan dareemayna marka qofka markuu afartan ma dhaafo ragga waa lagu arkaa kaas ay ka dhalanayso calaamadaha soo socda inay qofka kaadida ku xirmato kadibna ay calaamado kale raaci karaan sida in qofka lagu arko kaadidii oo- oo uu la laabanayo ee kaadidii oo degdeg rabo qofka inuu kusoo kaadiyo oo dee degdeg ah kaadidii oo qulqulkeeda uusan saxnayn kaadidii aan ka dhammaanaynin kaadidii xoogii ku bixaysay oo yaraaday dhiig oo ku arko kaadidii uu dhexdeeda dhiig ku arko iyo xanuunkii oo usii gudbo iyo kaayadoo gubayso kadibna xataa xanuunka usii gudbi karo keliyaha oo u t i ahaan u noqon karo Een, cudurka asaga marka waa cudur noocaasa wuxuuna ku badan yahay ragga qaybta ka badan afartanka sano markii la dhaho marka cudurkaasi haddii isbitaalka la imaado qalabka la isticmaalo waxaa kamid a kombyutarka nooca loo yaqaano ultrasoundka biopsiga d r e ama digital rectal een, examination psa dhacaanka la yihahdo specific prostate specific antigen intaasba marka waa lagu baaraa qofka intaas kadib marka qofkaas waxaa usoo baxayo daaweyntiisa iyo maareyntiisa waxay noqonaysaa waxayna ku xiran tahay sayska sayska marna waa daaweyn marna waa qarid marka sayska hadduu yahay says la daaweyn karo oo daawo ahaan loo qaadan karo markaas waxay noqonaysaa pharmacologic treatment haddii saysku uu weyn yahay uu keensada in la qalayana waa surgical therapy oo waa la bixinaya prostectomy aa la sameynaya labaas xal baa lagu xaliyaa maadaama aan dhirin marka qanjirkan muhiimadiisana ay tahay waxyaa een, xibnaha dhalmada ka qayb qaata inuu ku- ku jiro dadka afartanka sano ragga afartanka sano ka weyn hadday dareemaan calaamadahan oo ah kaadida oo soo noqonayso qofka maskaxda ku noqonayo ka fakanayso gubayso ku dhagayso qulqulkeeda halaysan yahay aan ka dhammaanaynin intaas hadduu dareemo waxaa qofkaasi aan kula talinaya inuu isbitaalka imaado waa bilficli isbitaalkana wuu fuliyaa qalitaankaas waana qalitaan simbol ah oo si guudna ula socdo sayska uu marayo inay iska fiiriyaan maadaama qofku afartan uu ka wen yahay waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag mid ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa wuxuu tilmaamay in labada sane iyo barkay uu xasan sheekh maxamuud joogo uu ku fashilmay siyaasadda dalkuna uu gacanta ka baxay boobka dhulkana uu joogto noqday cadaalad darraduna meel weliba gashay waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadda maanta waxay taagan tahay in gobolada soomaaliya qaar ka mid a asagoo afkiisa uu ka leeyahay etoobiya qabsatay ma jiri jirin waqtiis baa qalada siyaasa xumaasa ku timi markii waxay ahayd maamul goboleedyada inuu marka ugu horeysaba nin walba waqtigu markuu ka nimaado nin waxgala oo asiga ku siyaasada uu keeno oo tartanka uu ku keeno maa inuu ka qaadayo tartanka inuu ku keeno si meeshaas looga gudbo ma samayn waa isdayacay isdayaashada waxay keentay in etoobiya gobollo ka mid a soomaaliya ay qabsato maanta asigu madaxweynuhu sheegayo waxay ka mid tahay qaladaadku gal inay soomaaliya qabaa'ilka soomaaliyeed waa dareeri jiray weligood laakiin taariikhda sidaysan u dareerin gobolada dhexdaa u dhinaatee madaxa laysku guraayo waa qofkuna etoobiya kusoo gela xuduudka baabuurta waaraadka iyo anamaydlaha qofka sida aysan kala joogsanin waa isaga taarikh xumakiis maanaa qaladaad u sameeyo maanta waxay taagan tahay in waxyaabay ummaddu iska laheed oo for example ummaddan shacabka ah kun qofoodoo shacaba uga waxbanaya iska horrayso meelay fadhiyaan ay degan yihiin hadday ishu qabato dhulkaas oo nin lacag leh ama nin dowladda ku jiro weyn oo wasiira ay danab soo gasho inaan ku fudu fiirinayn ninka marada looga siibayo haddana xalkay saakeed meeshan tarabuunka isku fili jira banaadir dhexdooda dhula oo inta dadka deganay laga kaxeeyey niman hantiryaal kuleeya dhisanayo ganacsataa dhisaas yaan u malaynaya iyadoo yala sameerkaaye waddanka o dhan waa saas in qo- sharciyo jira for example hadda marka laga hadlaayo wash- en- en sharciga dhulka oo kale wuxuu leeyahay qofka haddii dhul dan guud looga qaado danta guud haddii laga maarmo waxa lagu celinaa qofka asalka laga qaaday waa hadda qodob sharciga ogow inuu inta jebiyo warshada caanaha qolo goofu leeya oo goofka iskale banaanka fa fadhido ra-iisul wasaarihna inta tagar uu leeyahay ninka la yidhaha hebelan siinay oo warshad ka furanay uu leeyahay waxaanoo dhan markii laysu geeyo laba qof oo damir suga wax ugu muhiimsan oo necessariga oo aan laga maarmin waa cadaaladda xasan maalintuu soo galay asoo cadaalad aan ka qaybno isaga afka laga hadlay inuu soo galay cadaalad muxuu ka dhinta waxbane waa sideedii waxaan oo dhan markii laysu geeyo xasan laba sano iyo bara waxay uga dhamaataa si aan macno lahayn oo wadanka inuu taariikh waxaan uga tama usan waraa uga tegin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag weli barnaamijka dhuuxa qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa dood kululayaa barta x waxa ay ku dhex martay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan al cadaala iyo wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta maamulka puntland ninka lagu magacaabo faarax waxay isdhaafsadeen dhaliilo iyadoo mid welibana uu difaacayo nidaamka uu ka tirsan yahay waxaan idiin soo xulnay waxyaabaha ay kala taageerayeen ciidanka qaranka ee deegaanada puntland in laga qoro loogu talagalay ciidanka federaalka inta loo tababaro deegaanka lagu celiyo faarax kama warqaba miya in puntland ay diiday oo ay u diideen inay inay inay ciidanka qaranka galaan ay ka mid noqdaan hadda maanta aan kula hadlayo guutooyinkii loogu talagalay inay konton iyo afaraad iyo ka howlgalaan deegaanadaas in maamulka puntland uu hortaagan yahay oo sida afartan iyo saddexaad ay garoowe maxaa la yidhaha boosaaso u- eh, kismaayo u joogto oo lixdanaad ay baydhabo u joogto ciidankii loogu talagalay puntland inay ka howlgalaan faarax maamulka uu ka tirsan yahay inay hortaagan yihiin ciidanka galgala ka dagaalami lahaa ma moog yahay ma ma war uma haya miya marka waxaan rabnaa waxba dooda iyo hadalka yeena macan- yeena wax nagu diline walaalaheen waxa ka hadlaysan dadka soomaaliyeed ha u sheegeen waa lagala hadlaa waa lagala fariisanaa dowladnimada soomaaliyeeda kuu soo hartay dadka soomaaliyeedna waa la isku wadaa waana soconaysaa raje lagama qabo meel inta la fariisto qof inuu hostage u haysto soomaaliya ma dhacayso sidoo kaleto qof soomaaliyeed inaan la tixgelin oo aan la dhegaysanna ma dhacayso ereyga igu dambeeyana waxa waaye inta waxa aad soo sheegtay mawlid dhammaantood madaxdii qaranka ee soomaaliyeed ee joogtay intaasoo jeer oo puntland go-aano aan munaasib ahayn qaadatay waa lala fariistay waa la xaliyey waa la dhegaystay maantana intii kama duwana waana lala fariisanaa waana la xalinaa dalkuna waa socon mashaariicdii ay bixisay dunida caalamku bixisay oo horumarka dalka loo sameeyey baa isbaaro loo dhigtay oo la siyaasadeeyey marka waxa la isku hayaa ma aha puntland waxay keliya doonayso waxay ka hadlaysaa waa masiirka soomaaliya nimanka maanta ay la shirayaan oo xamar fadhiya nin caasimadda uu joogo dowlad goboleedka banaanka uga bixi karo kuma jiro nin kastana maanta wuxuu ku fadhiyaa kudarsi xasan baana ugu daray muddada ma aha wax ka yimid dadkii gobolada deganaa ma aha wax ku beysgaraysan dastuurkii gobolada u deganaa dastuurkii gobolada u deganaana waa la laalay the only marka intati soo hartay soomaaliya marka somalilan laga reebo oo s- eh, madaxweyne xasan iyo dowladiisa runta u sheegi karta oo dhihi karta dalka bohol baa ka tuuraysaa ka joog oo challenge garayn kartana waa puntland wuu ku faraxsan yahay marka maqnaanshaha ee puntland madasha ka maqan tahay Een, ani ciyaal xamaraan nahay waa isnaqaanaa reer goboleed ma nihin yani goolaa ka dhaliyey iyo cirkaa u fiiriyey iyo- yani mataqaana waa laga socon alcadaala qiiq- qiiqa isku qarinta uu qiiqa isku qarinayo ee, puntland uu leeyahay waxay rabto ma naqaan iyaduna ma taqaan aad baan uga xumay inaad saa tiraahdeed puntland waxay taban qoraalah bay la wadaagta dhammaan ummadda soomaaliyeed waxayna ku adres garaysnay dowladda federaalka ah ilaa kamaada- kamaysan jawaabin dowladda aad ka tirsan tahay waxa dhex galay een, madaxweyne shariif iyo madaxweyne farmaajo oo yiri wadahadal baan furaynaa aan ka odayayno puntland waa qoor dhiibatay conclusionkoodii wuxuu noqday iyo press releasekii ay sameeyeen oo ka hadlayeen madaxweyne xasan inuu diiday iyadana waa mid aan been laga sheegi karin Een, beesha caalamku inay culays badan puntland saartay oo tiri wadahadal fura puntlandna ay ku yaboohday aad ogeyd muddo hadda toban beri ku dhow madaxweyne xasan inuu een, arrinta iyada ah yiri wadahadal iyo garnaqsi baan diyaar u nahay wixii lagu jawaabayna waxay noqotay jaabo jaabo mucaarada in lasoo urursaday si puntland amnigeeda khalkhal loo geliyo horta alcadaalow eh, cadaalad waa kaa dheertay runta haddaan kuu sheego eragaas marka iska reeb waa hagaag kuwaasi waxa ay ahaayeen wasiir ku-xigeenno ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka puntland kuwaasi oo kala taageerayay labada maamul oo ay ka kala tirsan yihiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaad maqlaysaanna waa dhuuxa warbaahinta islaamiga alfurqaan ee caawa waxa ay baahisay xalqada afaraad ee taxanaha bakool kaasoo lagu soo bandhigay magaalada garasweyne waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac oo taxanaha bakool inoo soo jeediya بسم الله الرحمن الرحيم
منها هنا
ها هنا من قلوبنا
garas weyne waxa ay hoos tagtaa xudur waxaana muddo deggan wilaayada islaamiga ee xudur taas oo adeegyo kala duwan u qabataa dadka halkan ku dhaqan halkan waxay ka mid tahay magaalooyinka laba kun iyo lixdii dilwadareedka ay ka geysteen ciidamada etoobiya oo dullaan waxmareebo ah ku soo qaaday gobollada baay iyo bakool meelo kale oo xadudbeenadyada ka mid ahna xasuuqyo ka geystay xilligaas reer baay iyo bakool waxay u yaqaanaan fidnow oo loola jeedo fidmadii ama wakhtigii fidmada waxaana dagaal ka qayb qaadanayay askarta etoobiyaanka asalka ah kuwooda dhulka oo dabaabaad ku shaqeeya iyo kuwa diyaarado wata iyo ciidamada layu booliska la yidhaahdo oo ah soomaali etoobiyaanku ay carbisteen kana dhisteen dhulka soomaali galbeed aqalkii etoobiyaanka iyo saaxiibadood ayaa cagaha wax ka dayey markii magaalada lagu laayey meedadkooduna ay isbarkadeen تشرقي من بعد المقادير
hadda garasweyne waxaa ka muuqda soo kabasho iyo horukac waxaana markhaati ka ah waxbarashada gaar ahaantan diiniga iyo ganacsiga oo had waliba intii hore ka sii fiicnaanaya من بعد المقادير asaasiyaadka nolosha waxa ugu horreeya waa biyaha oo cid ka maarantay aanay jirin garasweyn waagii hore waxay ahaa jirta oonley saddex subaxley ah oo awrka la dhaaniyo dhowr cabbaarood la furayo laakiin hadda taa beddelkeeda guryaha waxaa ku jira tubooyin biyuhu xowlay uga socdaan mar aan dhoweyn magaaladu waxa ay yeelatay ceelal laakiin biyuhoodu kuma filnayn dadka iyo dunyadaba muddooyinkii ugu dambeeyey ilaa iyo toddoba ceel ayay walaayada islaamiga ee bakool waxa ay ka qoday gobolkan bakool midkood ayaana halkan ku yaal kaas oo bulshada deegaanku ay aad ugu farxeen
deegaanka guud haddii aana ka warbiye taanka wiin horta nabadow nabadguuda haysana alxamdulilah sanayaalkan hadda dembe ani ilaahay gaaladii noo dulqaadi amni ilaahay hejii ku kooytiya gaar ahaan shabaab mujahidiin yaan mahadnagaan ilaahay ha ku soka amni guud oo faylahalni alxamdulilah gee hore s- gobolkan boqol maylanka oon badano anka dhab badanahayti garaswiin walas la ogi taarig ahaan walan ogi alxamdulilah intii ata riig inta lagu qoday shabaab mujahidiin ilaahay ha ka qalqaaliyay ka fadlan lahaayeen meelaha tageeka bakool an bii badano an barwaaga badan bii hojooyaa la ara xaafadoob dhuun tuubika jarta tangataba keengmuga tuu lanki gurbugo dhaanga afarhaano daylahaa saarawa sedhaminla la barii jari geehor fuustila ka dhoraaya biyo an eelkan si inshabaab shabaab fuustana ka dhore ka dhore ay qoflay ku waraabnay dartee koboo la geliyaaye bal sadaad ku waraabaa kiinka ku roogaan saasalaha ka roogi jari hatan alxamdulilah meelwalba tuubika jarta tuubadii hata geed dhareedla ka beeradowhaa alxamdulilah hata iyadaa biyahojo faa'iida weyn lanku deeri guulyin ilaahayna sii gee hore madaag odanaadi jari kisay walha ku tab inta mujaahidiinta kooyanga yo eelkanu hata biyaji laku dherigya la qodi koleskaraya jijiid a talyaani qodi yo haada jari kaas dhabaatadiis wal isla ogi lanwelba lanki hoog badanga waraabay siyaada eel dhunko ku qodi dhannaaw aho biyar usunka hanuunla ka dheefsadi mahayn halkareed hata alxamdulilah biyahejo barwaaga ilaahay noo sii سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل waxa ugu weyn ee bulshada halkan ku dhaqan oo ku tiirsan tahay waa xoolaha gaar ahaan ariga iyo geela waxaana soo saddexeeya ganacsiga bulshada halkan ku dhaqan oo korortay darteed waxaa batay fursadaha ganacsiga waxaana subax waliba suuqu u soo jarmaadaa dad badan oo dhaqaala doon ah waaxda ku shaqada leh la socodka caafimaad qabka raashinka magaalada la keeno iyo xoolaha halkan lagu gowraco iyo nadaafadda hilibka ayaa hawshooda heesta maadaama aroor weliba halkan xoolo lagu qalo kuwa oo geed iyo ari isugu jira ganacsadu waxay sheegayaan inay haystaan amni iyo ku dhaqan shareeco ayna ku faraxsan yihiin شباب يلبي أواه ما شاء الله كسور دبادة بعد الفرقان ماشي أجوبتان أما بيب تدن وحلو مقعوا الفرقان الحمد لله أمني قالوا في عينها إلهي مهدي سار وهستان والواقع هيسنا إلهي مهدي سان هيسنا شريعة الإسلام كل أسكتكم عيان هيسنا عدالة هيسنا عدو الله نجد شو أنت اللي صامر هذا لو أمني في عينها عبتان كان قدنا هو وطن كان قصنا waxna waan qasnaa oo fiintooyinkan iyo waxaan kalena waan qasnaa cabitaanada iyo sanduuskii waxaasaan ku shaqeynaa iyo cabitaanadan kale aada u fiican nahay ganacsigeennana nadiif waa ilaaha mahadiisaan rabnaa qofka muslimka ah ra-sumaalkiisa waa diinta islaamka ra-sumaalkii waan haysanaa noloshii adduunya oo barwaaqaana waan haysanaa ilaaha mahadiisa waa wataa ganacsiyaan nahay baabuur baan haysanaa wax walba nolosha ugu fiican baan haysanaa ilaaha mahadiisaan haysanaa markii kitaabkii iyo shareecadii aan dooranay uu ilaahayna dhaxalsiiyey إلهي نمو نبلا
لجنة الخلد هيا فاشدوا قرآننا يراية يراية تعلو يراية النفس به تسمو تسمو الحياة به نهفو لجنة الخلد هيا فاشدوا سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله
xoolo badan oo ari iyo geel isugu jira ayaa ka cabaya ceelasha magaalada ku yaal bidhaanta xooluhu waa mid qurxoon maxaa yeelay lama joogo abaar walow ay tahay xilli jiilaal ah
سنعطي ونبذل ونسعى halkan waa qaybta loogu talagalay in xooluhu ay ka cabaan ee ceelka walaayada islaamiga ee bakool hirgelisay kadib cabasho badan oo bulshada deegaanka ka timid شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل لله لله لسواه لله لله لله لا لسواه
suqa xoolaha oo aan goormar qaxa tagnay waxaannu ku aragnay ari lagu kala iibsanayo waxaana la ii sheegay in xoolo kale la keeno sida geela
suuqa hoolaha ta aad iyo asku ii hoolajay ma aragna isku feylay hata walba dhabaaba magam suuqa hoolaha aalada isku caadiyo kolley wal hata dhabaama la marka geemajo geemo oo qaali aname geema dha- hoosename hada hoolo geemajo isku dhadhaxaadew irinka dhid walin badana malyan afar boqol malyan shan boqol walin an hooseeya sagaal boqol oo kale marka iyo geemo hoola oo ma aragna irinka irindibahaga saasa geemajo ii wananka waaweyn walinka badana boqol doolara geemaganka sarreeya eh malyan eh, la malyan iyo shan boqol ilaa la malyan meeloyo oo uu qiimagoonka hooseeyana malyan siyeed boqol ee samee oo jarka eh waliba aan ka gaalsana lama malyan oo kale malyan iyo shan boqol aan hoosan jarta sedi jarka oo kale waliba rooga qiimajey malyan afar boqol malyan iyo laba boqol sida ka badan saasu gaal wal sheene laakiin ma ka badan man madal sheene laakiin hata geeka ma gaal badan wala rooga laakiin wal hata saasan badan ma eh. ada wal al neef mase laba neef oo kale iyo arago hayn howla hata ku badan ma arago hayn marka wal hata dhabeen ma qabna alxamdulilah صناع الحياة قرآننا يراية تعالى يراية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به ننفو لجنة الخلد هي فاشدو قرآننا يراية تعالى gobolkan bakool iyo kandiliska ay yihiin ee baay waxay weligood kaga sheeganayeen dalka intiisa kale xagga barashada qur'aanka kariimka ah iyo cilmiga kale ee diiniga ah waxaana xusid mudan in dad meelo fog ka yimid u soo diin doona jireen garasweyne iyo tuulooyinka u dhow waxaa ku yaal dugsiyo qur'aanka kariimka ah lagu barto iyadoo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan maktabka dacwada ee heer gobol iyo heer degmo ayaan subax booqannay mid ka mid ah dugsiyada qur'aanka kariimka ah lagu dhigo
قرآننا يراية تعالى يراية النفس به تسمو آه، دستور الحياة به ننفو لجنة الخلد هي فاشدو قرآننا يراية تعالى يراية النفس النفس به تسمو تسمو دستور الحياة به نهفو
haweenka magaalada ayaa xaflad isugu jirtay bandhig cilmiyeed iyo martiqaad waxa ay ku qabteen xarunta macadka umulqura oo sidoo kalena ay wax ku bartaan hablaha macadka khadiija bintu quweylad sida muuqata waxay bixiyeen juhdi badan marka laga soo tago duruusta ay soo diyaariyeen ee dib u akhrinteeda ay wakhtiga geliyeen waxaa halkan la soo dhoobay cunto badan oo midda dalka ah goobtu waa mid aad loo qurxiyey waxaana lagu xidhay calamo badan oo tawxiidku uu ku xardhan yahay
لا لسواه haweenka ardayda ka ah macadka khadiija bintu quweylad iyo macadka umulqura ayaa halkan ku soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay horay u qaateen سنعطي ونبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد
raashinka dalka ayaa ka taya iyo caafimaad badan kan dibadda laga keeno inkasta oo isticmaalka kan shisheeyaha u baxaa nagu badan yahay halkan waxaa lagu cunayaa oo raggeenna munaasabadda ka soo qayb galay habluhu ku marti sooreen masago iyo digir la isku daray oo lagu iidaamay subag sixin ah iyo caanogeel oo dhay ah ma waxaydan la tahay in reer magaalka oo keliya ay wax bartaan odayaal ciraystay oo qaarkood soo goteen iyo rag kale oo reer miyi ah ayaa inta u dhexaysa duhurka iyo casarka waxa ay hoos fadhiyeen geed garasa oo weyn oo meel baadiyaha ku yaal halkan ayaa dowladdiin ah muddo uga socotay taas oo wax weyn ay ka faa'iideen waxaa loo akhrinayaa kitaabu tawxiid iyadoo macallinkuna uu aad ugu dheeraanayo waxyaabaha islaamnimadu ku guntanto iyo waxyaabaha buriya bulshadan waxaa aad loogu sharaxay waxyaabaha shirkiga ah iyo meelaha ay ka soo dusaan si degganaan leh ayay u dhegaysanayaan darsiga xilli qorraxdu ay kulushahay maadaama jiilaal la joogo rag badan oo kuwan asaagood ah oo ku dhaqan magaalooyinka gobolkan ee etoobiya haysato iyo gobollada kale ee dalka ay ka taliyaan maamullada shisheeyuhu dalka ka dhisay waxaa loo qabtaa siminaarro lagu qaadanayo dastuurka aadanuhu qoray iyo waxa loogu yeedho shuruucda caalamiga ah laakiinse beddelkeeda raggan waxay fursad u heleen in aayaad iyo axaadiis loo akhriyo raggan xoole ayay soo hergeliyeen mid walibana marka casharku uu dhammaado ee casirka la tukado hawshiisa ayuu u dhaqaaqayaa laakiinse xilligan werwerka ah oo xooluhu ay badanaa harsanayaan ayay ka faa'iidaysanayaan oo ay duruusta qaadanayaan
walbadan baan gooba aradan haroomi aradan wal run badan hana mari hata geeka ma hata wiinay roomi eeleeran isa galohayn duurkaran isa galohayn ilaahay amaarshiya jareen bala anta mushate alle ilale nafadheedohayn lan waloba naftisa unguulkan waana diintilani adkaayan ween arlada waxyaabadii una qabiilhaandhaniistileeyayey hoobadhiisdiloona qaatile magatuulda iin gaala laisku dhaqaayo muslimka isdhammaayayo waan oo dhanba ahlu adaabulileya waana la sheegayay waana liimka hore anina ku neebsin tiina eed iyo eedaan ku neebsin inti nabadbuurin qabnoona mayka kasaasanna mahakaamada haddii la seedo oo geek hadda qisaysad nimaloonka walaasiisa ayaa liguguraam oshii walhaas dagrey amba haas diley inti dhiiglinka shardaadayo hebalow baa shalay la dili hebalow baa silweel la gurawna mana argo taasna mahadwiin سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي
intii aannu shaqada ku jirnay waxaa laynaku casumay munaasabad gebagabo oo ahayday dowladdiin ah taas oo muddo siddeed bilood ahayd deegaanka yokoyo oo degmada xudur hoostaga uga socotay macallimiinta qur'aanka kariimka ah kuwaas oo la siinayay daruus badan oo muhiim ah mucallimiinta ayaa waxay soo bandhigeen cilmigii ay barteen kaas oo ka qaybgalayaasha xafladdu ay la cajabeen
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما قرآننا يا راية تعم يا راية النفس به تسمو
abaalmarinno kala duwan ayaa waxaa la guddoonsiiyey mucallimiinta waxaana saraakiil ka socotay maktabka dacwada ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo waaliga iyo ugaasyadu kula dardarmeen in qur'aanka kariimka ah iyo culumta kale ee ay barteen ay bulshada uga faa'iideeyaan iyaguna cilmiga ay sii kororsadaan
الحمد لله إله تبارك وتعالى كما هيان محبوب من دمان وهي إله كما هيان كنتي معلوم معلوم كذنب يدل فرح إله نجليا إله سبحانه وتعالى أفضل أن تهدير سيي ولد معرفنا إن شاء الله واختبر المرض واعتبر الجهل أهمرني الله تبارك وتعالى دوك اللي معنا كنتي معلوم معلوم دنبع لنا إله كما هيان الحمد لله ثم ما مهريان آه ولايد إسلامي بابكون وخاصة أمير كينا شيخ عثمان إيو مارن حقيس وقرب شيئو دمان محافظة دمر خضر إيو مكان مهريان فنتي ملاد الكهري بين فروان جرد أو هلكية لعايتي قدو تلاشوك على الواجب أو فنتي ديك الإله سبحانه وتعالى لابد ديك فنتي ملك فضيلة ويقوم يبواها واجب سعرنا عيني أوائي marka maadaama in sheegada iyo midankii eedanaayeen qabiilaadka oo adadan dogun walaayad islaami boqol sameeyeen runtii culumta culumahan ka sarrayda oo culumul kitaabka ilaahay ee qur-aanka ee runtii dardargiliyeen ha saareen ilaahay tabaaraka wa tacaalaba ha saaray uma sabannagadeen kow iyo soddon qofood oo macallimiin ah mujawidiin ah ha saareen iyaga maatin jazaahum allahu khayra jazaawala ee runtii xaqiiqa mayn ogaayey runtii mustaqbalka dhaafnigon wadankan haka noolayni walaayadan bokool amba gobolkan bokool shantiis degmo iyo haruntiis may ku halaana tuman qofooda mujawidiina may ku halaana dadbanana kuwa qabo antigood tuuliniyo kuwa shureeriye iyo weliba waa geedka mag ilaahay sana tabaaraka wa tacaala ee insheegada haddee runtii xaqiiqo ka ah si walaalka sheekh maxamed yelilin sheegay in soddon iyo kow arday oo runtii raga yaryar ama reergoodinteeda musqarniba dhaafay in maalina qof haddii geedka raasi maray injirna dhammaan maalina dheefsadeen yaba cadeeyaha marka taasna waa ilaahayada ka maxadsan runtii ikhwa markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkii ammaanay ay tihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam mayin sheegay ahlullaahi ahlu qur'aan ahlu qur'aani ahlullaahi wa khaasatu ini nimanka ahlu qur'aanka eh ilaahay subxaanahu watacaala sabgaar cindalahi indaladaysnibada caddeeyahay maadaama noocaasee tihiin oo xadiidka nabi calayhi salaatu wasalaamna ihi alulamaau warafatu lambiyaa ambiyada dadka dhaxlayna ihi etilmaybasin ku codsadaan akhyaaray in ma ayna waajibkiisi mahaytan qaadataan may kuma dee unaga ardada mayna ku yaabe unagba may jareehe aadisii awsheetayin howle qabaan dallaa isku biikoonaan arbaahayda isku biikoodaan ma jirta oqoomi jaraan may bajareedad oo ilaahay hooban siina jaraan mabelsin kuwa macalimiina iyo meelaha isin dugsiyaadka fadhiida inay dadka booqataan onagiila kuwaayo balle ona sabab way caawshay aadisuulan haysana inay onaga dhaqaalaha biyo ku jeedataan may kale sin lahaa onaga ogoomaha e aawan la hayna amba haban la hayne dhibaataysan inay igoo booqataana howdanintu sii hasheentaan nagadaan markaa xufaadi geedka oo mari xifdinta qur-aanka dadkan ka sarreeya nagadaan hase ahaatee haddii nagatu lanki war haysad lageek warla bara weliba war hadaaga uman argaw maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam booskiyay teegantiin ambiyadii teegantiin waajibka sinsiinsaarin cayni ma itaa in maaragna ee ulmadadas meelaha kuwadaanba siin ah may kale lan weliba iska talagalay akhyaaray meelaha ku qalanqaada dugsiyaal kugu dagaala la kajara weliba arday kale oo la barahay oo la barahay dimuqraadiyadii la barahay sidii islaamkii nidaba goorifada la barahay nimanka yooga ee bahorjeed ku atiin macalimiinta ma iska dawaayeena cilmi sharciga la baraa mutunta yar yar caqiidada eh waa in la barada oo in loo baro ciyaalka maadaama marka ay sheegaan meelo wax ku bahayn ay ma qadaydaysan oo sax ilay ini koy innagana macalimiinta tan hor ilaahay ha barakeeya dadaale laakiin mayla ku yaalan qur'aanka xifdiisan ee may waaha oo nin gorana arkaanul islaam arkaanul iimaan gorana la arga jaray mukhtasar ibnu dhawil kitaaban wala awoodin eh waa in ciyaalka la baro marka markii waxa bahaayama nagadaan sida haddaba jarta dad hagaagsan oo maarna meelyo geeka ka toosan maarna islaamku kaafi kor inay nagadaan wakaaladaas dhaamo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka habeen walba oo jimco ah xubintan ayaad ku maqashaan dhuuxa waxaanu ku soo qaadanaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee toddobaadkaasi dhacay waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka ah oo aalaaba habeen waliba jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbinaa howlgalladii fariidka ah ee toddobaadkaasi dhammaanaya fudhisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka alfurqaan toddobaadkan sii dhammaanaya howlgallada aan diiwaan gelinay ee kusoo dhacay warqabadka alfurqaan waxaa ka mid ah maalintii axadda oo taariikhda hijiriyada ku beegnay saddexda rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan shanta oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray hoyga uu magaalada baydhabo uu ka degan yahay taliyaha c i d da ee maamulka la baxay koonfur galbeed kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey kuusow dagaalo xoogan oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaanka geerile oo dhacaduleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee bartamaha soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in dagaaladaas lagu dilay ugu yaraan saddex iyo labaatan isugu jira saraakiil i oskar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale lagu dhaawacay toddoba iyo labaatan kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka isla maalintii axaddah iyo duleedka namber konton ee shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilado qaraxya oo gaaraya shan qarax waxay la beegsadeen ciidamada shisheeya ee duulaanka gardarada ku jooga dalkeena soomaaliya dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanteedeed ayaa ka dhashay qaraxyadaas isniin afarta rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada toddobada oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaarsiiya askar taabacsan dowladda federaalka dagaaladan oo ka dhacay deegaanka yaaqle oo dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay afar iyo labaatan askari oo ay ku jiraan saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhaawaca ayaa gaaray sagaal kale iyadoona ciidamada al-shabaab ay gacanta ku dhigeen askari nool hub iyo sanado militarina waa laga soo furtay habeenkii talaadada shanta rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada sideedda bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qarax oo ay ka fuliyeen deegaanka shalambood ee shabeellaha hoose waxay ku dileen hal askari iyagoona ay ku dhaawacmeen saddex kale sidoo kale guutada madaafiicda ee xarakada al-shabaab waxay madaafiic ku garaaceen xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceel waaqi gobolka gado arbaco lixda rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada weerar qarax oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo lugeynayay qaraxa ayaa lagu dilay laba askari waxaana lagu dhaawacay saddex kale habeenkii khamiista toddobada rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada tobanka oktoobar laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray goob isku imaatan ah oo ay soo buuxdhaafiyeen ciidamada dowladda federaalk oo ku taala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ay askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanada bariire iyo shalambood oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigay ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool iyo xiro ay askarta xabashida etoobiya ku leeyihiin degmada garbahaare ee gobolka gedo xafiiska warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ma soo gaareen tafaasiil dheeraada oo ku saabsan weeraradan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan oo aan diiwaan gelinay toddobaadkan dabayaaqada ah ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaan xubintan teeda kale aan hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheekh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo cabdisamed cabdulaahi iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhuwaxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa waxa ay soo gebagabaysay xamlo loogu magacdaray irshaad ul anaam ilaa sabiili asalaam xamlada oo ahayd mid ballaaran islamarkaana laga qabtay deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxa ay socotay muddo lix bilood ah waxaana lagu beegsaday oo si gaar ah looga qabtay xamladan deegaanadii laga saaray ciidamadii dowladda federaalka kuwaasoo bilooyin ka hor diyaaradaha daroniska ee maraykanka lagu geeya deegaanadaas xamlada ayaa waxa ay isugu jirtay mid wax lagu barayo dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanadii laga saaray ciidanka dowladda federaalka magaalooyinka iyo deegaanada xamlada ay ka socotay waxaa ka mid ah camaara bacaadweyn caad shabeellow qaycad iyo qoriley munaasabadii lagu soo gebagabeynayey xamladaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay iyo sidoo kale nabaddoonno aan ku bilowno qaar ka mid ah dadka degmada bacaadweyn oo ka faa'iidaystay xamladaas waxayna ka waramayaan waxyaabihii ay ka faa'iideen intii ay socotay xamlada cabdulaahi jimcaale cabdi waxaan joogaa degmada bacadweyne ee wilaayada islaamiga mudug waxaan meeshan ka sheegayaa muddo hadda lix bilood ah waxaana loo akhriyay walaalaha waxaa weeye xarakatu shabaab mujaahidiin waxay noo akrinahayeen kitaabo dowlaad tiro badanaa lasoo maray lixdaas bilood waxaana loo akhriyay kitaabo badan oo ilaa toban kitaab gaarahaya ayaana loo akhriyay lixdaas bilood kitaabihii lixdaas biloodna loo akhriyay waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah kitaabka leh rawdat lanwaar waxaa ka mid ah talabiyat lislaamiya waxaa ka mid ah usuul halaaa waxaa ka mid a islaaxulmujtamac waxaa ka mid a sulamulusuul waxaa ka mid a waajibaatlmuxatama waxaa ka mid a masaa'iluljaahiliya waxaa ka mid a muxaadaraad badnaayoo intaa hadda aan soo sheegay aan ka yarayno galab iyo habeen iyo subax iyo casir ahaa marka ilaahay khayr badan hasiiye wadaadadii ka soo shaqeeyey wakhti badan ayna soo geliyeen waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka allah u saaro dembigooda adduun iyo aakhira allah dhaafo jannada ilaahay ha ugu bashaareeyo annagana ilaahay kuwii fahmaha naga yeelo oo kitaabahaas ku camalfala waaba nala akhriyo waana la fahansiiyo nala baraye kuwii ku camalfala ilahay hanaga dhigo waxaa ka mid ahaa markii kitaabka tafsiirka oo la dhammeeyey ah inta qaybta dambe la dhammeeyey meelaha aan la yaabayo tafsiirkooda allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay in aladiina kuwii ajramuu dambaabay kuwii gaalada ahaa oo nebiga iyo asxaabta ku jeesyeeshaayuu ka hadlaya alla subxaana wa tacaala in aladiina kuwii ajramuu dambaabeen kaanuu waxay ahayen min aladiina kuwii aamanuu aliya nebi rumeeyey yadxakuuna kuwa ku qosla wa idaa maruu bihim hadday soo maraan yataqaamasuuna waa isku irjabaayeen buu leey alla subxaana wa tacaala markii ay soo maraan dadka mu'miniinta oo muslimiinta iyo asxaabta ay soo ag maraan way isku irjabaayeen waa isqanjarwufaayeen wa idanqalabuu ilaa ahlihim ehelkooda hadday u gadoomaanna inqalabuu way gadoomayeen fakihiina ayagoo shaafeertamaayo kibrihayay gadoonhayeen wa wa idaa ra'ow markay arkaan mu'miniinta qaaluu waxay dhahayeen inna haa ulaa'i kuwaani ladaaluna kuwa dhunsan waayo marka ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas waddadooda hanaga duwo waddada muslimka toosana alle hanagu duwo wamaa ursiluu calayhim xaafidiin ilaahay yidhi mana loo dirin inay xifdiyaan oo iyaga raadraacooda iyo mana loo dirin weeyaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan meeshan ka sheegayaa oon ka jeedinayaa anigoo ah maxamed maxamuud aniga oo jooga bacadweyne waxaan sheegayaa waxbarasho aada u qaali ah oo meeshan aada nalakugu juhdi badan nalaku geliyey oo aada aan wax uga baranno oon wax uga fahanay oo aada uga faa-iidnay lix bilood ilaa ka badan aa nala ku waday si fiican aanan wax uga fahanay aada aan ugu begnay ilaahay khayr badanha siiyo si wanaagsanaa wax nala kugu sheegay si wanaagsan aanan wax uga fahanay khayr badan allaha siiyo saasaan ugu mahad celinay oo ilaahay aan uga baryaynaa inay khayr iyo barako siiyo iyo jannadii ilaahay geeyo bulshadana waxaan ogeysiinayaa in qoftii wax barataa ayada ay anfacayso markan waa qaar ka mid ah nabadoonnada aan soo qabanno nabadoon axmed foolfooley iyo sidoo kale nabadoon cali saciid ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala macallimiinay ama arda ha ahaadaano waxaad ogtihiin ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa dadkii uu makeneeyey way guulaysteen dadkii ag maray oo ambaridoobay ama asal gaala u ahaana dhibaata iska haysato ilaahay naguma daro waxaan rabaa waxyar inaannu fiirfiiriyo ceelkan hadda aan joogno ee la yidhaahdo camaara beydkan waxaa la ii sheegay aniga ma aanan jooginin in ay murtadiintii ama nimankii mushrikiinta la dhihin jiray ay masaajidkan degeen kor iyo hoos waxaa la ii sheegay galab galbaha ka mida meeshaan xabado ayagu ay isxabadaynhayeen ay ka bilowdeen masaajidka dadkii muslimiinta oo ku dhuumanaya inta qoryo ula soo galeen bannaanka u baxa adinku oo annaga xaggeenoo wadin adinku masaajidka ku gambanaysaane horta gaalo iyo ehelkeeda nuucaa waayo ogaada ha la yska fiiriyo dacwada la wadaano waxay ka turjumaysaa gaaladaa iyo macniga ay yihiin waxaad ogtihiin awoodday inta ku yimaadeen allah baa baabi'iyey dhulka hadda lasoo tilmaamay oo xamladan oo diiniga ay gaadhay acaad bacaadweyne camaara qoroleey baadiyahood dhammaantood ayagaa degeen wixii laga dhexlana waa la yaqaanaa qofkii akhli leh oo wax yar oo miisaanuu ku dhiman yahay wixii laga dhexlay waa yaqaanaa waxaan leenaha walaalayaalow ha laga fiirsado oo adinka ilaahay subxaana wa tacaala sida aan rajaynayno waaba ka fiirsateene ama aan idinku aragnaye kuwa bannaanka taagtaagan ee walaalaheen ah oo hadda muslimiinta ah ha loo digo oo ha la yidhahdo warkaalaya waad aragteen kuwii waagii dhood waxay ahaayeene aan ka fiirsanne kaalaya oon hal go'aan ka qaadanno hana la garab istaago kitaabka allah ha la garab istaago mujaahidiinta dhaqan gelinaysa shareecadii alle subxaana wa tacaala iyo sunnadii nebi maxamed waxaan u dardaarmayaa reer aad reerkan la yidhaahdo reer camaara reer camaarow galabta waad arkaysaan xafladdan inta kitaabka ilaahay la ydin baray ood akhrisateen oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamullah idinku akhrisanaya misena xaflad laydin dhigaa oo maxaa laydinku dhigaa waay inaad dadka wax dheertihiin waay waxbaad dheertihiin dadkii fadhikudiradaas fadhin jiray waxbaad dheertihiin cid u yeeri mayso cid xaflad u dhigin mayso waa karaamo ilahay idin siiye waaya ku shukriya ayada alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay idin fahansiiyey inaad kitaabka ilaahay qabsataan ead akhrisataan ee walaalihiin aad tidhaahdaan walaalayaalow soo dhowaada cilmigana siiya ku mahadiya alle subxaana wa tacaala oo idinka falleelay dadkii walaalihiin ahaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ha la garab istaago mujaahidiinta haddaydnaan mujaahidiinta garab istaaginna oo aydnaan nicmadan ku shukrinna kuwii iyo kuwo ka xunba in ilahay idinku sallada waa imaan karta ha lagu shukriyo alle hana la soo dhoweeye mujaahidiinta hana la garab istaago oo midkii dayacan oo maanta la istiraado ama waxbaa ka siiya waa xanuunsan yahay ama ha loo loogo ha loo guuriyo ha la garab istaago ha la soo dhoweeyo aniga intaas baan ku soo koobaya hadalkayga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala naga dhigay marka hore bani aadam naga dhigon bahaim naga dhigin ka bacdina muslim naga dhigay oon gaala naga dhigin allahaasan mahad celinaya subxaana wa tacaala na siiye nicmooyinkiisa faraha badan oo na soo koobi karin oo nicmatulislaam nicmatuliimaan u weyn tahay iyo wixii ka dambeeyo nicmooyin oo faraha badan oo na soo koobi karin wain tacuduu nicmatallahi laa tuxsuha ilah ilahi subxaana wa tacaala nicmooyinkaas ilaahay na siiyeen allah na siiyen oo mahad celinaynaa bacda xamdulilaahi waxaan u mahad celinaynaa culimmada runtii in badan kusoo dha fara adagtay inay dadka walaalahooda u faa'iideeyaan wixii ilaahay amray oo ilaahay baray inay dadka u faa'iideeyaan amarka ilaahay ku qaatay miisaanka xasanaadka allah u saaran laana intaa ka gadaal waxaan usii mahad celinaynaa mar kale wilaayada oo runtii kaalin weyn ka qaadatay oo mogtahay meeshaan haddee amniga haddaan usan amni jirin wax laan baro kare amniga sugaysana waanu mahad celinaynaa bacda xamdillah waxaanu mar kale u mahad celinaynaa dadkii ayaguna intaa lixda bilood muddada lixda bilood ah soo qaadanayay duruusta cilmiga ah oo kala gedisan ama miyiga joogay ama magaalada joogay mahad celinaynaa waxaan leenahay idinkana miisaanka xasanaadka alla idiin saaro runtii qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ilaahay markuu leeyahay masina looga macnaha ilaahay masiman yihiin masina waa meeshaas macnaha waa masina ku jirta waxaa waaye dad wax baranaya iyo dadka wax baranayn waxaa laga yaabaa inta hadda dad intaan waktiga badan bixinayay in dad iska ciyaar isaga maqnaayo laga yaabaa runtii waxaa yaalaha ilahay u mahad celinayna waxaa ka mid ah meesha hadda aan ku sugannahay beydka beyd- beydka ilahay ka mid ah waxaan ognahay in xataa in lagu cibaadaystay laysu diiday oo dadkii macnaha ama muadimiinta ka ahay ama salaada ka bixinayay inay cibaadada ilaahay waajibka ku gutaan loo diiday dadka markaas bani aadam ahoo dhogorteennoo kale iyo hadalkeennoo kale iyo dharkeennoo kale dad lahay ahaayeen runtii waxa waaye wax ilaahay looga mahad celiyo ilaahay naga waday oo beydkiisa in lagu cibaadaysto cilmi laysku baro amray macnaha idmay allahaasan u mahad celinaynaa waxaan leenahay marka waddada iftiinka baxday qoobka la saaray lagu far adaygaan leenahay dadkii wax bartay wixii aad barateen insha allahu tacaala ilahina idiin siyaadiyo ee hana lagu dadaalo ee insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala aan uga mahad celinno nicmada ilaahay inuu na siyaado uga mahad celino ilahi waa noo siyaadinaya isagaa noo sheegay ee lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid ilaahay baa yidhi haddii ilaahay marka macnaha cadaabkiisa iyo shadiidka uu sheegay uu nagu daayona ma adkaysan karno runtii markii la yidhaahna dadka ilaahay kitaabkiisa kasoo horjeeda diiday oo ama gaalada asalkaa ama dadka diinka ilahay ka laabtay ahna ninkaas isagoo ga- shaydaanka u shaqaynaya wax kaloo ay ciidan u yihiin ma jirto isaga ciidan u yihiin waayo waxa uu wado shaydaanku raba inay dhaqan geliyaan rabaa inaan la tukan inaan la isnabadgelin in qabiil la isu dilo in qabyaalada taagnaato in masaajidda la xiro in haddii ilaahay ku roon yahay dadka muslimka maalkiisa la dhaco waxaasay u taagan yihiin waxaasna waa shaqadii shaydaanka marka ilahay naga badbaada sharta allah naga kaafiya laana marka insha allahu tacaala aad baan usoo dhoweyneynaa marka la yidhahdo dowladan waxbarashadan muddada badan soo socotay lixda bilood ah culimmadu ay ku fara adeegtay qoraxdii qobaha u taagnaayeen aad baan usoo dhoweyneynaa ilahayna uga mahad celinaynaa uma ayagana uga mahad celinayna mar bacdallah gabagabadii sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadlay munaasabadii xamlada lagu soo xirayey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى يا مهد علينا إن بدن نهيسيين أبوري مسلمين نغدقي noo fududeeyey xamladii wakhtiga dheer socotay ee ma garanaysaa lagu qaaday deegaamadii cadowga ilaahay uu qabsaday lagu suulinayay bakhtigii iyo wasaqdii iyo wixii qurunka ahaye uu ka tegey ma garanaysaa cadowgii ka tegey lagu suulinayey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maanta waxaan joognaa xamladaas xafladdeediiyaan joognaa xamlada waxay ahayd dowro socotay ilaa ma garanaysaa lix bilood shicaarkeeduna ahaa balliquu cannii walow aaya magaceeduna ahaa irshaadu al anaami ilaa sabiili salaam alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan u mahadcelinaynaa intaa kadib culummadii dacwadaas qaybta ka aheeday ama xooggeedaba laheeday oo ma garanaysaa ku bixisay wakhtigoodii ku bixiyey runtii ku sabray ku dulqaatay si la mida sidaasoo kale ardadii ayaguna dhabar adeygay ma arkaysaa wakhtigooda bixiyey ka faa'iidaystay soo xaadiray wakhtigooda bixiyey wakhtigaas dheeraayan wada joognay ayagana sida hagarla'aanta ma garanaysaa uu juhdigooda u bixinayey ayagana waan u mahadcelinaynaa baarak allaahu fiikum wa jasaakum allaahu khayran intii ka faa'iidaysatay waxaan leenahay allah tabaaraka wa tacaala ha ku anfaco culummadeennana allah tabaaraka wa tacaala carabadooda wixii ay ka bixiyeen miisaanka xasanaadka allah u saaro acmaashooda allah barakeeyo insha allahu tacaala xamladaas waxay socotay muddo lix bilood ay socotay markaan in yarka warbixinno xamlada wakhtiga ay socotay waxay ahayd muddo lix bilood ay socotay waxaana ka faa'iidaystay ummad runtii aada u fara badan sida warbixinta aad ka fahmayseen oo sheekhu uu ka warbixinayey meelaha ay ka socotay dacwadu ka socotay waxaa ka mid ahaa qaadweynaha ka mid aheed qayacdaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa amaaro shabeellow qoriley caad baraha inta badan ay ka socoto dacwada xooggeedu dhinacaas oo ahaa wakhtiga ay socotana waa wakhtiga aan soo sheegnay waxaan leenahay marka jazaakum allahu khayran ardadii ka faa'iidaysatay ee wakhtigaas nala joogtay waxaan leenahay insha allahu tacaala wixii aad iftiinsateen horay u socdaan leenahay intii aad adinku fahamteen naftiinna allah ku anfaco inaad ma garanaysaa adinkuna aad qayb ka noqotaan ducaaddii aad qayb ka noqotaan ood gaarsiisaan intii fahamkiinna aad gaarsiisaan ummaddana waa iniin dardaarmayaa insha allahu tacaala in la wada shaqeeyo oo arday iyo macallinkiisaba in loo istaago allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa inaan baranno loo istaago inaan difaacno ummaddeenna inaan magaranaysaa ku guugaabinno la bogaadiyo laga wada qayb qaato dacwada laga wada qayb qaato taana waa dardaarmi lahaa sidaasoo kale ayagana raggii ganacsatadii bulshada qaybaheeda kala duwan ee ganacsatada lahaa ee magaranaysaa ardadii lahaa ee magaranaysaa dumarkii lahaa odayaashii deegaanka ay ka mid ahaayeen runtii xamladaas qaybta ka ahaa ayagana waan u mahad celinaynaa miisaanka xasanaadka allah iniin saaro wixii aad qabateen nin waliba intii uu ku lahaa allah tabaaraka wa tacaala ha ka abaalmariyo insha allahu tacaala waa noo soconaysaa dowladdu waxay noqon doontaa mid isdabajoogahay noqon doontaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waxaan dardaarmi lahaa in sidii aan haddaba isu kaashannay mar waliba loo istaago oo aan iska kaashanno diinka ilaahay iyo sidaan iskaga kaasho lahayn inaan isku duubnaanno taana waa dardaarmi lahaa jazaakum allahu khayran aad baan inkugu mahad celinayaa insha allahu tacaalaa in marka qolo walba doorka ay leedahay ay qaadato oo shaqadu sidii ay noogu bilaabatay ay noogu socotona waan rajaynayaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaana caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي